أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah ee la'andalus qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsan murtadiinta ka fuliya degmada qansax dheere ee wilaayada baay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka riddada hir shabeelle ayaa sheegay in mujaahidiintii weeraray xarunta beledweyne ay soo laabteen iyagoo bad qaba ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar duqayn ah ku bartilmaameedsaday xero lagu tababaro murtadiinta oo ku taala degmada dayniile ee wilaayada banaadir kanaalka kataa'ib ikhbaariyah ayaa baahiye muuqaal lagu soo bandhigay jabkii xoogganaa ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii ka dhacay deegaanka aboorey ee duleedka magaalada buulaburde dowladda eritariya ayaa ku eedaysay itoobiya inay abaabulaysa dagaal lagu hoobto oo ka dhexdhaca labada dal xildhibaanno ka tirsan riddada oo ugu baaqay xasan gurguurta inuu iscasilo kadib markii uu ku fashilmay hogaaminta kooxda riddada soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa kulan isxogwaraysi ah la qaadatay maamullada degmooyinka ee wilaayadaas wafdi ka socda maktabka dacwada wilaayada baay ayaa kormeer dacwo ah ku soo maray deegaanno dhowr ah oo hoostaga magaalada baydhabo يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroonaa warka duhurnimo imikana isagii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsan murtadiinta ka fuliya degmada qansax dheere ee wilaayada baay faahfaahinta warkaas iyo ciidamada mujaahidiinta oo maanta weerar duqayn ah ku bartilmaameedsaday xero lagu tababaro murtadiinta oo ku taala degmada dayniile ee wilaayada banaadir waxaa inoo soo koobaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta howlgallo kala duwan ayay ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo qeybo ka mid ah wilaayada baay haddii aanu ka hormarno magaalada muqdisho howlgallada ay mujaahidiintu ka fuliyeen n ciidamada mujaahidiinta ayaa barqanimadii maanta weerar duqeyn ah ku qaaday xero lagu tababaro maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala degmada dayniile ee magaalada muqdisho xeradan ayaa aada ugu dhow garoonka diyauradaha ee degmada dayniile waxaana halkaasi lagu tababarayay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa mujaahidiinta ayaa weerarkaasi duqeynta ah maanta ku qaaday saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in weerarkaasi duqeynta ah lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa xeradaasi ee la tababarayay sidoo kale waxaa weerarkaasi duqeynta ah ku dhaawacmay shan kale oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada sidoo kale saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in weerarka duqeynta ah ee mujaahidiintu ay xeradaasi ku qaadeen in burbur xoogan uu xeradaasi u geystay madaafiicda qaar waxay ku dhaceen goobo xasaasiya oo xerada ku yaalay waxaa lagu soo waramayaa in madaafiicda qaarkood ay ku dhaceen keedkii hubka ee xerada u yiilay maleeshiyaadka riddada oo lagu soo waramayo in madaafiicdu ay ku dhaceen dabadeedna keedkaasi gebi ahaantiisba uu gubtay iyadoo sidoo kalena burbur xoogan uu soo gaaray qeyba ka mid a xeradaasi dhanka wilaayada baay haddaan eegno mujaahidiintu maanta howlgal ayay ka fuliyeen howlgalkan wuxuu ka dhacay gudaha degmada qansax dheere ee wilaayada baay waxaana fuliyey geesiyaal ka tirsan ciidanka mujaahidiinta howlgalkaasi waxaa lagu ikhtiyaalay oo lagu dilay askari murtad ahaa oo ku sugnaa gudaha degmada qansax dheere sidoo kale mujaahidiinta waxay askarigaasi murtadka ah ee la dilay ay kasoo qaniimaysteen qori iyo boosh uu sitay howlgalladan maanta ka kala dhacay muqdisho iyo bayna waxay qayb ka yihiin howlgallada ballaaran ee mujaahidiintu ay ku beegsanayaan cadowga allah ee isugu jira murtadiinta iyo saliibiyiinta mahadsanid ismaaciil guddoomiyihii hore ee baarlamaanka riddada hir shabeelle ayaa sheegay in mujaahidiintii weeraray xarunta beledweyne ay soo laabteen iyagoo bad qaba faahfaahinta warkan ha inoo eega walaalkeen cabdiqaadir maxamed rabbaani cismaan barre maxamed oo horey usoo noqday gudoomiyaha baarlamanka riddada ee maamulka la magac baxay hirshabelle ayaa sheegay in mujaahidiintii weeraray xarunta riddada ee beledweyne ay dib u laabteen iyaga oo badqaba kadib markii ay gurmad ka heleen ciidamo kale oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay afka ciidda u dareen dhammaan qaybihii kala duwanaa ee maleeshiyaadka kooxda riddada ee goobta joogay sida kuwa militariga nisa ilaalo qaran iyo weliba macawisleyda iyo sidoo kale ciidamada jabuuti ee hiil gaalo iyo ciidamada xabashida etoobiya oo iyaguna uu sheegay in ay gurmad ahaan halkaas ku aadeen ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan ayaa halkaasi u yimid rasaastii iyo waxaa las dhaafsaday xabadii nimankii meeshii aad ay u fara adeygeen runtii waa taqaanaa markay nimankaa guryaha fuulaan inay si adag u dagaalamaan halkaa markii laisugu yimid oo meesha laga saari waayey shalay intii ay gabalka soo jeeday waxaa halkaa yimid ciidanka muxuu ahaa hiil walaal ee jabuuti iyo ciidanka amisom ethoobiya waxaa lagu ballamay inay biritoo kale intay yimaadaan ay meeshaas maadaama gabaldhac ay tahay ay gurigaasi inta dhiman dee nimankaas haddii si kale la waayo in lagu dumiyo guutada shanaad ee ka tirsan qaybta toddoba iyo labaatanaad iyo ciidanka taliska nisa muxuu ahay meesha jooga ayaa ciidanka shalay goobtaas yimidi ahay sidoo kale waxaa meesha degan ciidan la yirahdona hiil qaran oo ciidankii eritrea lagu soo tababaray ah ilaalo qaran adhah iyo ciidan kaloo maleeshiyaad ahoo ayagana ah macaawisley ah xalay markaay ahayd abaarihii shan saac iyo bar nimankii shabaabka ahaa ciddii taqaana magaalada beledweyne waxay shalay ku yimideen subaxii horeba wadada faarax geedi soo marto jaayiga la yiraha luuqa jeelow soo baxdo habardeera soo marto halkaasay ku yimideen waxay soo mareen kili waraabal ay soo mareen halkaasay si caadi u yimideen iyadoo cidna aysan xabad ku ridin sidoo kale xalay abbaarihii markaay ahayd kow iyo tobanka iyo barka ama shan saac iyo bar ay buundada liiqliiqata xabada ku rideen xabado kalena meeshii dee dadka ugu jiray ay ku rideen cidna iskama caabin halkaas waxay kala baxeen laba nin oo meesha ka dagaalamaysay murtad cismaan barre ayaa eedeen kulul iyo cambaareen kala duldhacay maleeshiyaadkii kala duwanaa ee meesha joogay iyo guud ahaan maamulka gurgurte isaga oo si gaara farta ugu fiiqay maleeshiyaadka jawaasiista ee nisa oo uu sheegay in ay fashilmeen isla markaana awooddoodii ay ku soo ururtay oo keliya dhibaateynta dadka shacabka ah shabaab inay guri fuulaan oo ay meel galaan wax la yaab lah waan ognahay laakiin ciidan nabad sugid ah oo sirdoon ah in nimankaas ciidanka muxuu ahaay qaraxaas magaalada soo galaya ogaan waayaan marka koowaad marka labaadna ay muxuu ahaay meeshii nimanka shalay ka saari waayaan marka saddexaadna xali ay yidhahdeen nimanka ilaa birito ay lasaga yimaado ama meesha lagu dilo anagaa amniga la wareegayn in ay muxuu ahaay xali shabaab u banneeyaan oy dib shabaab meeshii intay u qabsadaan ayagoo nabad ah oon cidna ka dhimanin oon xabad lagu ridin ay meesha yimaadaan waxaan aad uga eedaynaa taliska nabad sugidda meesha awal ayaa ummadda soomaaliyeed ama ummadda reer hiiraan ama ummadda reer beledweyne ay dhibaato ku qabta oo ay ahaayeen ciidan sifa nabad sugid aan u tababareen oo ay ahaayeen ciidan sidii burcadi u dhaqmo qofkii maanta magaalada soo galo shaar cad wata subaxda telefoona loo soo diraa xule shabaab baata dadkii yacni afurayaa ka afuri waay ganacsatadiyaa ka shaqaysan wayse ummadda ay dhibeen dadkay baadayaan howlgalkan oo isugu jiray istishhaadi iyo inqimaasi waxaa fuliyey halyeeyo ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada al-shabaab waxa uuna socday muddo ka badan afar iyo toban saacadood kaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu ku beegsadeen xarun shirqool laga soo abaabulayay oo ku taalla magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan camaliyadan oo si dhammaystiran u najaxday ayaa lagu dilay in ka badan labaatan xubnood oo ay ku jiraan afar ka mid ah horjoogayaashii loo xil saaray abaabulkaasi cadowgu damacsanaa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska mujaahidiinta xarakada al-shabaab mahadsanid cabdiqaadir kanaalka kataa'ib ikhbaariyah ayaa baahiye muuqaal lagu soo bandhigay jabkii xooganaa ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii ka dhacay deegaanka aboorey ee duleedka magaalada buulo burde faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabdiqaadir
filimkan oo la daawan karo qadar ku dhowaad afar daqiiqo ee alkataa'ib alakhbaariya kusoo bandhigtay mid ka mid a howlgallada lagu dhegi bixiyay cadowga allah ee mujahidiintu ka fuliyeen bariga wilaayada hiiraan waxauu muuqaalkani soo bandhigayaa jabka maliishaadka murtadiintu ay kala kulmeen weerar dhabagalah loogu dhigay dulaadka deegaanka aboorey ee dhaca dulaadka magaalada buulaburda ee bariga wilaayada hiiraan ciidamada towxiidka ayaa la arkaya iyagoo si wada jir ah dhimbisha rasaasta ugu hoobinaya malishaadka ridada ah ee duraadka aboori kula kulmay weerarka kamiinka ah waxaana la biriqsiyo kadib la arkayaa iyagoo dul istaagaya bakhtiyada murtadiintii ku halaagsantay weerarkaasi dhaawac dhammaystirka uu sameynayo mid ka mid ah mujaahidiinta iyo soo bandhigidda kaamarada kataaba akhbaariyaha ee mashhadkaas ayaa ka mid ah laqadaadka ugu xiisaha badan ee uu soo bandhigayo muuqaalkani ugu dambeyntii waxaa muuqaalkan lagu soo bandhigayaa qaniimada uu mujaahidiintu allah ka siiyey howlgalkaasi barakaysan waxaana la arkayay lix qore oo ak fortseven ah iyo qore midka loo yaqaan faalka iyo rasaastooda waxaana howlgalkani lagu soo bandhigay muuqaalka cusub ee kitaab alkhbariya uu ku biiraya silsiladda howlgallada ee mujaahidiinta xaqudirirka ah ee u taagan dhowritaanka shareecada islaamka ay kula xisaabtamayaan kuwa kusoo xadgudbay shareecada iyo ehelkeeda
mahadsanid xaarid dowladda eritreya ayaa ku eedeysay etoobiya inay abaabulaysa dagaal lagu hoobto oo labada dal ka dhex dhaca sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo walaalkan abusheyba markii ugu horreysay dowladda kaafirada eritreya goodiskii dagaalka ku baaqayay ee uga yimid jenaraal sare oo ka tirsan dowladda xabashada etoobiya war rasmi oo ka soo baxay xukuumadda asmare ayaa lagu sheegay in aan loo dulqaadan doonin hadallada xanafta leh ee ka soo yeeraya xukuumadda adis ababa yamane gabramaskal oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta eritreya ayaa sheegay in ifafaalo colaadeed oo sababi kara dagaal lagu hoobto uu ka muuqdo geeska afrika wasiirkan eritreyaanka ah ayaa ku eedeeyey jenaraal tasaadkan oo ka tirsan militariga etoobiya inuu tumayo durbaanka colaadda islamarkaana uu cadaawad gaamurtay u qabo dowladda eritreya waa jenaraal la xamaasadaysan ajandayaal cadowtooyo oo ka dhan ah eritreya wuxuuna doonayaa in etoobiya ay dib u qabsato dekedda magaalada casab ee eritreya ayuu yidhi yamane gabarmaskal oo ah wasiirka iclaamka xukuumadda asmara eritreya waxay si toosa ugu eedeysay etoobiya inay ku howlan tahay hurinta colaad aan wakhtigan loo baahnayn sida ay hadalka u dhigtay u diyaargarowga dagaalka wuxuu marayaa marxaladiisii ugu dambeysay sidaa oo ay tahayna jenaraalkan iyo kuwo la midka ah waxay iska qubayaan wax u eg ilintii xaaska iyagoo sheeganaya inay ka shaqaynayaan arrimaha nabadda balse niyaddoodu waa inay dagaal huriyaan cadaawadna ay u abuuraan eritreya ayuu hadalkiisasi raaciyey xiisadahan colaadeed ee labadan dal ka dhex caloosan ayaa ku soo aadaya xilli dagaallo ay dib uga soo cusboonaadeen gobolka tigre ee waqooyiga dalka etoobiya halkaasoo ay ku loolamayaan saraakiisha jabhadda t b l f oo u kala jabay laba garab garbayada jabhadda tigreega ee la kala safan abiy axmed iyo siyaasaf warki ayaa ah aag kale oo soo dadejin kara dagaal lagu hubto oo dhex mara labada dowladood mahadsanid walaalka xildhibaano ka tirsan riddada ayaa ugu baaqay xasan gurgurta inuu iscasilo kadib markii uu ku fashilmay hogaaminta kooxdiisa sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo walaalkan suheyb cabdulaahi kadib shir jaraa'idda oo ay ku qabteen magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamanka dawaaqidda ah ee kooxda riddada soomaaliya ayay eedeymo xoogan ugu jeediyeen madaxa riddada murti xasan gurgurte waxay ku eedeeyeen in xukuumaddiisa ay ku fashilantay hogaaminta dalka iyagoo intaa ku daray in shaqo ay ka dhigatay xaraashka hantida dadka soomaaliyeed waxayna ugu baaqeen murtad gurguurte inuu iscasilo oo uu fashilkiisa qirto mar ay arrimahaasi ka hadlayeen waxaa hadalladooda ka mid ahaa waxaa ayaandaro ah in xukuumadda maanta jirta ay ku fashilantay hirgelinta siyaasad ku dhisan qorshocad sidoo kale waxaa xaqiiqo ah inay isu beddeshay maalin goosato hadba meesha ay doonayso iyadu oo danaheeda gaarka ah ay ka helayso u dhaqaaqda waxaa xaqiiqo ah in xukuumaddani ay gashay labaatan heshiis oo dhammaantood isburinaya waxaa xaqiiqo ah inay xukuumaddani subax ay ku ummadda soomaaliyeed habeen iyo maalinba ay odhanaysay etoobiya waa cadowgeenna subaxii dambana la arkay iyadoo waddooyinka u xidhan yihiin ra-isul wasaare etoobiya waxay dib u celisay soddon sanno ummaddii soomaaliyeed xukuumadda talada haysa waxaa xaqiiqo ah inay tahay tii ugu masuq maasuqa badnayd abid ee dalka soo marta naasnuujinta ehelka qaraabakiilka eexda xaraashka danta guud waxaasoo dhan waxay niyad jabiyeen ummaddii soomaaliyeed iyadoo dhallinyaradii dalku ay rajabeel ka taagan tahay dowladnimada waxaa taladii dalka gebi ahaanba la wareegay madaxweynaha isaga ayaa ra-iisul wasaare ah isaga ayaa wasiir ah isaga ayaa agaasimo ah isaga ayaa agaasimo waaxeed ah dalkii wuxuu noqday isaga iyo keligiisa sidaa daraaddeed waxaannu doonaynaa maanta inaannu halkan ugu gudbinno talo maanta hallagasi soomaali uga tag oo iscasi waayo intii aad xilka haysa in badan ayay ummaddu ku tiri talada dhulkadhig inaad dhahdo waan fashilmay oo waan iscasiray waxay kuu tahay guul siyaasadeed waxaad noqonaysaa hoggaamiyihii ugu horreeyey abid ee taariikhda qirta fashilkiisa baaqan ka soo yeeray xildhibaanada riddada ayaa ku soo aadaya xilli ay sii kordheen mucaaradada xooggan oo uu wajahayo murtad xasan gurguurte murtadiinta ayaana dhaqan iyo caado u leh mar kasta oo ay fashilmaan inay dhexdooda is-eedeeyaan siyaasiyiinta mucaaradka ee gurguurta ka soo horjeeda ayaana ku eedeynaya in uu ka shaqaynayo sidii uu ku sii joogi lahaa xukunka kooxdaasi mahadsanid suhayb wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa kulan isxagwaraysi ah la qaadatay maamulada degmooyinka wilaayadaas sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdiqani maxamed waxa uu ahaa kulan wadatashi ah oo socday muddo laba maalin ah una dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo maamulada degmooyinka wilaayada waxaana intii uu socday kulanka looga hadlay arrimo muhiim ah muddada labada maalin ee shirka uu socday ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta la siiyey duruus wacyigooda sare loogu qaadayey oo u badneed muxaadaraad waxaana kulanka gebagabadiisa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan sheekha oo kelimad dhinacyo badan taabanaysay munaasabada ka jeediyey ayaa mas-uuliyiin kula dardaarmay arrimo muhiim ah oo ku dul wareeganaya mas-uuliyadda loo egmaday iyo adeegyada ay u hayaan bulshada wilaayada ikhwa mas-uuliyad unana saaran lama sheega ku dul wareegadaas diinta islaamka in la ilaaliyo araasatu diin walaa una helka dadka muslimiinta aan hayn iyo kumid ad diintiyo iyo anka wiin walaa la ilaaliyo kadibna may wahade walaay kale oo diinta hoos galaya kumid maal iyo erdajo oo shariicada islaamku dad amartay daruuriyaat alkhamsa yaa umutalan ilaaliyo haay oo diinka anka wiinya ashucuur bilmas-uuliya una la koyna ilaahi subxaana wa tacaala qiyaamana wal noo weydiiyo qodobka saddexaad oona dardaarmo may waa adaa ulamaana amaanada cir iyo dhul iyo buuro walaayo dhanba ilahi bandhigka diidan yowna qaadnay inaa aradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha waaba ka obsadan waxamalaha alinsaan inahu kaana daluuman jahuula marka amaanadaas yahayta unu gudun insha allahu tacaala dadka mas-uuliyiintan ilahi subxaana wa taala markii la hadlaayo ma erey in allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli taasna marka mayba insha allahu tacala inuun shicaarniyg nagato halkudhignig nagato mar kasta mayla rahay labadaas shay alcadaala wa adaa alamaana waa marka mayla rahay arkaanta oo alwilaaya saalixa yaa nagadaas macnaa wilaayada suubun sharia islaamka ka teegin may nagadaasee lamadaas rugni yaan eesada macnaa culammadu tilmaameen sida ibnu taymi raximah allahu tacaala qodobka kale oona dardaarmo walaal may kumid aha adaa ulacmaali fii waqtiha almuxadadi laha shaqooyinka la shalqaadadi shaqooyinkaas marka may la raayo waqtana walka haddadi shaqo kasta oo lagobado waqtigii la talagalay in waana taswiifka laisku ilaaliyo oo bari gobadaana bardambil waalay bilo kale lagobaday hooblar acmaale estarhakumaas salafkana qaar kumid may ba arri jireen ataswiif may waa jundun min junuudi ibliis arri jireen taswiifka may kumid yahay arrimo acmaale la degdhiko adoo gobada korto marka may la raayo in may kumid tahay ciidamada ibliiska kumid atoo ka adeegado marka may lan baahanya walaalyaal owlowiyaadka acmaalka inuna fiirin shaqada owlowiyaada shalat shal muhiimsanta in marka si inshal horeeytal inshal hormarisiyo jazaakum allahu khayra jazaa kulanka wilaayada bakool ay la yeelatay mas-uuliyiinta muxaafadaadka ayaa waxa uu daba socdaa shirweynihii bishii ina dhaaftay ee shacbaan kusoo gabagaboobay wilaayaadka islaamiga kaasoo u dhexeeyey hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka mahadsanid cabdiqani wafdi ka socda maktabka dacwada wilaayada baay ayaa kormeer dacwo ah ku soo maray deegaano dhowr ah oo hoostaga magaalada baydhabo sida faahfaahinta warkan uu ku hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan waxay guddigan ka socday wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maktabka dacwada wilaayada ay kormeerkooda ku gaareen deegaanada kale ah iidaale dharqo dalandoole goofguduud madiinatulqeyr iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga magaalada baydhabo sida ay guddigan la wadaageen idaacadda islaamiga andalus waxay booqasho ku tageen dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanadaas oo gaarayo konton iyo siddeed dugsi tirada ardayda imtixaanka laga qaaday ee guddigan ay imtixaanka ka qaadeen ayaana gaaraya kun soddon iyo afar arday oo dugsiyada qur-aanka kariim ka dhigto waxay sidoo kale guddigan booqdeen macaahidda taajul waqaar oo gaaraya sagaal macad ardayda imtixaanka laga qaadayna waxay gaarayaan saddex boqol iyo afartan arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal macaahidda ay dhigtaan gabdhaha daaciyaadka ah ee loogu magacdaray khadiija binti khuweylad ayaa iyagana gaaraya saddex macad waxaana nasiib u yeeshay inay imtixaan laga qaado toddobaatan gabdhood maraakiista ay sida gaarka wax ugu bartaan gabdhaha ayaa gaaraya kow iyo labaatan markas waxaana imtixaan laga qaaday shan boqol iyo laba arday mu'asasada tacliimiga ee farbarka ee carruurta ee dhowaan ay hirgelisay wilaayada islaamiga ee baay ayaa iyagana deegaanadaasi waxaa ka furan ilaa lix xarumood waxaana nasiib u yeeshay in imtixaan laga qaaday shahaadooyin iyo abaalmarinana la siiyo boqol afartan iyo saddex arday oo gabdho iyo wiilalba isugu jiray guddigan ayaa gaaray sidoo kale deegaanka madiinatul kheyr oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacday munaasabad abaalmarin iyo shahaadooyin lagu siinayey afartan iyo saddex gabdhood oo ka qalinjibiyey farta iyo akhriska mid ka mid a guddiga ayaa faahfaahin ka bixinaya magacyada ugu sarreeya gabdhaha nasiibka u yeeshay inay ka qalinjibiyaan farta iyo akhriska kuwaasoo la siiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kale oo qaali ah waayahay gabartanka horayta oo qalanjibinta farmarka mutaysatay shahaadiyo haddii isla socdaan waa zaynaba sheekh maxamed nuur gabarto lamaad oo shahaadadiyo haddiida isla hellay waa fartuun haaji bashaar aadan gabarto saddexaad ramla cali ibraahim insha allahu shahaadadiya iyo hadiidiya la gadoonsiiyi doono ramla cali ibraahim sida aan hore u sheegnay guddigan marka laga reebo kormeerka waxbarashada waxay dhanka kala wadaan kulamo ay la qaadanayeen hoggaanka dhaqanka culummada ganacsatada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxayna kulamadaasi daarnaayeen sidii la isaga kaashan lahaa sare u qaadidda waxbarashada sheekh maxamuud iidaalo oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee baay ayaa kelimad towciyaa ka jeediyey mid ka mid a kulamadaas oo ka dhacay deegaanka iidaale tankaale muslimiinta maylaha walbarashada inay laka dadaalo والبرشدة والتراس نميالة بقيل إبلان رجالا ونساء صغيرا وكبيرا أنين إلهي دين شيء برانو دينك لنك برضو يا دينك ولن ترى أو أنا كدقمو ولا أنتن كبرنا يا مالنت يا مكبرداس رجم لنقو markii la ka hrdoono man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka la ka hrdoono haddiiba adduunkaad ka barado waayto qabriga ma ka baradaasu la adduunkan aragtay diinka baran aakhare ma ka baradaw goobaha ay guddigan booqdeen waxaa ka mid a deegaanka madiinatul kheyr halkaasoo ay kulamo wadatasha kula qaateen hoggaanka dhaqanka ugaaska beesha galadle ee deegaanadaasi ugaas maxamed ugaas cabdigaruun ayaana kulamadaasi ka hadlay marka dadkan walaalo eegayahna boogani mayna ilijeelaadeenne ani ilaahay diinshay baranu ya ilaahay diinshay ardee may waahaan oo muraajaceen oo noo ka fiiriyaan lankasta mustawa shay in sheegaan lan allanki mustawashay liin sheegon si meeliin ku dhaqaaqo in oo arday horan ka daraaco marka ma illanaa walaalayaalow lan allankii ada intaan ku gaabi lilaaro ilan allankii ada arday ada may buaha si ada la falaaya ka koolki laahu dhaxdiyo may arantan oo walaan iyo aakhira may ka socotee ani unu diinka ilaahay isku muraajacayno isku fiiriyno dalandoolle ayay sidoo kale kulamo kula qaateen guddigan dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka waana kan mid ka mid a waxgaradka deegaanka dalandoollo oo isagana kulankaasi ka hadlay maktabu dacwa ilaahay subxaana wa tacaalaa meel khayr qabto waafajiha jannatulfirdows alla geliyaa niindadaa leh maktabku suga onogshan jar'e afar jar'e lijar'e baqaro hobdhahan bii akhriyaw alaamirahan hodhahan bii akhriyaw annis hodhahan bii akhriyaw bilaash maka koyne juhd iyo dadaala ka koyti beledkun beled khayr qabow dad ilaahay khayr qabo ninsheeni jazaakum allaahu khayran ugu dambeyn guddigan ayaa lagu wadaa inay gaaraan deegaano kale oo hor leh oo ka mid a wilaayada islaamiga ee baay
mahadsanid xasan warbixintaas waxay ahayd midii ugu dambaysay ee warka duhurnimo ee andalus intaan ka kulmi doonno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu